falkan oo dhacay saddexii tobankii bishan sabtidii lasoo dhaafay ayaa loo geystay nasri bashiir rashiid oo ah afariyo toban jir dhigata galaaska lixaad ee iskuulka towfiiq ee magaalada dhadhaab bahda caafimaadka ayaa xaqiijiyay falkan faraxumaynta ah oo sheegay in dhibaato badan loo geystay gabadhan doctor cabdulaahi maxamed maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada dhadhaab ayaa ka warbixiyey siday gabadha wax u gaareen warbaahinta hista ayuunu u xaqiijiyey inuu jiro falka faraxumaynta ee loo geystay gabadhan magacaygu saddexan waxaa doctor cabdulaahi maxamed maxamuud maalinta markii ahay taariikh saddex iyo toban bishii shanaad waxaan lanoo keenay nasri bashiir rashiid gabadh afar iyo toban jir ah oo student waxbarasho ku jirta iskuulka towfiiq gabadhaas waxaa la sheegay in uu marka ayada nin uu soo faraxumeeyey anaga sida caada ay ahayd dakhtarka ayaa baaray markii la fiiriyey dakhtarkii horta wuxuu ku arkay dhiig inuu qabay surwaalkeeda ay qabtay kadib dhiig inuu qabay wuu sii fiiriyey sida uu dakhtarka xaqiijiyana waxay ahayd galme inay jirta meesha ayada ah oo waxyaabaha uu ku arkay galmada way jirta oo taas dakhtarkii gabadha arkay oo fiiriyay maalinta ayada uu xaqiijiyay soo wixii dhaca waxay ahayd galmo loo galmooday gabar afar iyo toban jir ah oo sida ay sheegeen nin uu galmooday oo marka ayada meesha aan joogin caafimaad ahaan kulley daaweyn unbay u baahan tahay gabadha sida dakhtarku uu sheegay meeshana meel un waqti haddii la siiyo issoo yar qabsan ayay u ekeed sida dakhtarku uu sheegay waxaan kaloo la xiriirino oo aan batnas lanahay hay-ad oo r c k oo looyarar ah oo xafiis ka furen arrimaha noocaas oo kale istaalka dhexdiisa in lagu xaliyo oo meel la geeyo iyo dabagal iyo howlgal loo sameeyo hay-addaas gacantooda ay ku jirtaa gabadha maantoo maanta ina way joogtaa istaalka oo haddee ayagii baan sugayna wixii maartina ka soo baxo wixii kaloo daaweyn anaga waan siinayna mako maxamed cali dhiire waa hooyada dhashay nasri waxayna ka warbixisay siday wax u dhaceen marka gabadha saa laga hela anaa dhalay gabadha waa la kufsaday nin baa kufsaday wadada dhexdeeduuna ka helay iyadoo socotaana adeeg u dirsaday marka wadadii bay socotay suuqa loo maraayay wadadii wuu ka laacay meejiiuu ku qabsay wuu afduubay guriguu ku jiitay marka gurigiiuu ku silciyey may sarartii wuu la fuulay ciddana cidlay ahayd kalixii waa jooga gurigii kulli uu soo xirtay cawaadkada lama maqlin gabadha wuu afduubay afkuu qabtay xijaabka qabtuu afku ugu duubay cadaaladana aan tirsanayo arrintii booliista gaartay sharciyan hay-adaha kulli aan la hoosgalnay yaalara hoosehoosow iyo waxaa soconayn in lagu dhammay taasna ani suurtagal ima aho danna ima aho ilmahayga waa la silciyey oo la sixiriiriyey marka waxaa cawaanayaa inay tilaabo ilii qaado ilmahayga silica la yeelay ninkii saa yeelay ilii soo qab sidoo kale aabbaha dhalay dhibane nasri bashiir rashiid ayaa sharxay xadgudubka loo geystay gabadhiisa xanuun aad u dhib badan baan dareemayaa gabadhan oo student oo hadda akhrasanaysay baa saa loo saxriiriyey saacaddan hadda la bila joognana saddex maalin baa laga joogaa weli cadaalad hadda weli ma helin wiilkana gacan kuma jiro dowladda aan oo codsa u geensan oo rabood ku geenayna wax tallaabo ay qaado weli ma leh waxaan codsanayaa dowladda inay tallaabo ka qaado ninkaas gabadhan student saa u saxriiriyey xanuun badan baan dareema waxaa gabar yar oo afar iyo toban jirta oo hadda akhrisanayso moraalkeeda iyo suwalboobo aad baa xanuun baan dareema gabadhan way xanuunsanaysaa weli keliyaha waxaan ku duwaa way ka saxanlaada marka cadaalad baan aad u codsanaya hadda waan uga tirsanaa meelo cadaalad xagga dowladda sidaan hadda dowladda oo ninka hadda baxsadoo kale iyada meel walba way ka soo qaban kartaa inay soo qabataan diyaan u yihi ninka la sheegay inuu falkan geystay oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa iyo labaatan iyo afar sano jir ayaa sheegay inuu baxsaday laamaha ammaanka oo aan arrinkan wax ka weydiinay ayaana noo xaqiijiyey inay ku daba jiraan qofka la tuhmayo ehelka gabadha ayaa codsaday in sharciga la hor keeno qofkii falkan ka dambeeyey waxayna sheegeen inaysan diyaar u ahayn in arrinka lagu dhammeeyey xeerjajab iyo geed hoostii taasoo qaar ka mid ah odayaasha beelaha ay wadaan balse ay gaashaanka u daruureen waalidka dhalay gabadha la dhibaateeyey
jab iyo qabiil toonama wa aqaanibo ani gabadhaydii waa la salciyey ilmahaygii waa la salciyey saan artaan kusoo koriyey saan kusoo koriyey ilaahay weyne waaxidkaagumaa sheegi karaa aqhris baan gashaday saan artaa ii ahayd haddana waa ilaga salciyey aniga waxaa la dhahaa aadan maxamed waxaan yahay gabadhan la faruxumeeyey abtikeed baan yahay sidii oo maarata gabadha loo faruxumeeyey kiiska waan galnay kiiska abtanaa waxa la soo qabtay oo qof oo la keena ma laha odayaashii meesha joogeenna waxayna dhaheen xeer ajiiba arrinta ku dhammaynaynaa marka anaga arrintaana diyaar uma nihin maadaama aniga gabadh aftageed aan yahay marka arrintaas diyaar uma nihin annaga waxaan rabnaa cadaaladda in ninka gabadha saan yaheela in cadaaladda la hor keenaan rabnaa arrintaasaan ku qanacnaa ehelka nasri ayaa ku baaqay inaan la siyaasadaynin xuquuqda gabadha la dhibaateeyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab